baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida siiyey xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ra-iisul wasaaraha ayaa laftiisa uu hortegay baarlamaanka waxaanu khudbad uu ka jeediyey ku sheegay in dowladdiisu ay tallaabooyinka ka qaadi doonaan dhinaca amniga iyo maamul wanaagga isagoo kadibna ka codsaday baarlamaanku inay codka siiyaan inta lagu jiro fulinta barnaamijka waxaanu isku xiri doonaa guddiyada kala duwan ee golaha shacabka federaalka ah iyo wasaaradaha howlaha qaabilsan ee xukuumadda si ay uga warqabaan heerka fulitaanka barnaamijka golaha shacabkuna uu u helo xog dhab ah ee horumarka laga samaynayo fulinta barnaamijka ugu dambayntii mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan si xushmad iyo qadarin leh idinka codsanayaa idinkoo dhegaystay barnaamijkii shaqo ee xukuumaddaydu inaad ansixisaan xukuumaddan aan soo dhisay iyo barnaamijka shaqo ee ay xukuumaddu idiin soo hordhigtay waxaan idinka mahad celinayaa kalsoonidii aad isiiseen waxaanan idinka rajaynayaa inaad siin doontaan kalsoonida si aynu wax uga qabanno baahida degdega ah ee maanta dalkeenna ka jirta ee la rabo dowladdaanu inay wax ka qabato
khudbadda ra-iisul wasaaraha kadibna in ka badan siddeetan xildhibaan ayaa isqoray si ay fikradahooda uga dhiibtaan barnaamijka ra-iisul wasaaraha dood dheer kadibna waxaa la bilaabay in cod loo qaado xukuumadda guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa ku dhawaaqay natiijadii codbixinta natiijada waxay noqotay sida soo socota hal xildhibaan baa maqnaaday marka inta fadhiday codaynaysa waxaa weeye laba boqol iyo soddon iyo saddex ay ahaayeen inta oggolaatay waa boqol iyo siddeetan iyo lix waxaa diiday afartan iyo lix waxaa aamusay hal saa daraaddeed xukuumaddii iyo barnaamijkeeda waa ansixeen berito haddii aan la yidhaahdo ayaa la dhaarinayaa tobanka ayaan idinku sugayaa halkan waxaa kaloo jira afar ajendo oo laydinka doonaya inaad go'aan ka gaartaan si kalfadhigan uu u xidhmo mahadsanidin shirkan waa noo xidhan yahay
golaha wasiirada cusub oo ra-iisul wasaaruhu uu soo dhisay jimcihii ayaa waxa ay ka kooban yihiin shan iyo konton xubnood oo isugu jira shan iyo labaatan wasiiro iyo shan iyo labaatan wasiiro ku-xigeenno iyo shan wasiiro dowle hase yeeshee waxaa xilalkoodii iska casilay laba xubnood oo ka mid a xubnaha wasiir ku-xigeenada haddaba falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ku waraysatay laba xildhibaan oo kale a cabdilqaadir cabdi xaashi oo ka mid ahaa xildhibaanadii codka kalsoonida siiyey xukuumadda iyo cabdilqaadir maxamed aadan oo ka mid a iyaguna xildhibaanadii diiday xukuumadda ra-iisul wasaare cabdilweli ugu horeyna waxa ay su-aasha koowaad u bandhigtay xildhibaan cabdilqaadir cabdi xaashi oo ka mid ahaa lix iyo afartanka xildhibaan ee xukuumadda diiday waxaanay weydiisay sida uu arko codaynta iyo sababta uu ku diiday codaynta horta waxay u dhacday si dimuqraadi ah xildhibaanada laba boqol iyo afartan gaaraa yimi golaha dowladdiina waa la ansixiyey anigu waxaan ku jiray afartan iyo lix xildhibaan oo kasoo jeeday kasoo horjeestay ansixinta waxaan uga soo horjeedsanay waxaan akrinay oo si aada u maaragtay miisaaman u akrinay programkan oo barnaamijka dowladdu keentay wuxuuna noola ekaaday barnaamij aan runtii waaqic ahayn kuna salaysnayn duruufaha waddanka maanta ka jira wasiirada iyo wasiiru doonayaasha wasiir ku-xigeenada la keenana markaan fiirinay qualificationskooda inta badan waxaa ka muuqata inaan ahayn dadkii ka bixin ka raha waddanka duruufaha ku jiro marka la fiiriya hadda waxyaabaha ugu waaweyn ee aad ku dhaliileyseen barnaamijka ay xukuumadda soo gudbisa maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah hadda dhinaca amniga oo kale waxaa ku qoran labaiyo toban laba kun iyo afar iyo tobanka waxaanu ka dhamaynaynaa dalka ciidamada qolaynkan maradiidka oo hadda shabaabka loo yaqaano waxaanu arkaynaa anagoo anagoo aada u jecel ka hor in laga dhameeyo inaysan waaqic ahayn ciidan ma dhisna waxaa meesha ku taalla sideed iyo labaatan kun waxaan dhisaynaa ciidan ah oo u kala qeybsan ciidan cir iyo bad iyo dhul ciidankii inta la dhisayo la tayeynayo ciidan dagaal fiican geli kara laga dhigayo waa wakti qaadanaysa dhinaca kale waxa weeye maxaan ku rahdaa dhinaca waxbarashada iyo maxaan ku rahdaa iyo caafimaadka iyo waxaa ku yaalla waxaan gaarsiinaynaa gobolada iyo degmooyinka waddanku nidaam federaali uu qaatay sidaad la socotaan falastiin waddanka in badan oo kamidana xukuumaddu gacanta kuma hayso qof kasta oo soomaaliyana barnaamijka markuu akriyo himad himadaha gelaysa iyo maaragtay rajo dowladeed iyo in la gaarsiiyo adeegyadaas laga hadlayo waxaan arkaynaa inay tahay waxaani wax aan si fiican looga firsan sidaas isugu dheelitirnayn noo sharax halkaas xildhibaan cabdiqaadir sidaas isugu dheelitirnayn dheelitirka markaa ka hadlaysid
waxa weeye masalan somaliland oo kale oo la rabo in lasoo celiyo hadda ad ogtahay dowladdu sidii ay kula jidho heshiisyo iyo wadahadal kula jidho oo la rabo in kalsoonidooda in la dhiso waxaa la siiyey wasaaraddii diinta iyo awqaafta iyo waxaa la siiyey wasaaradda iskaashiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga la siiyey ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu waxaa nagu maqaala oo dhab ah inay qabaa'il ku yiraahdeen iskaashiga caalamiga waa laga soo jarayaa puntland waxaa la siiyey maaragtay wasaaraddaas oo la kala jaray baa la siiyey wasaaradda maxaan ku rahdaa iyo wasaaradda waxbarashada dabcan wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ah wax shaqaaho ay ku leedahay gobolada inay ka shaqeyso ma jidho oo policy yani institution weye oo yani fidintii iyo maamulkii waxbarashada waxaa la gobolada leh yani dowladaha federaaliga aha leh maxaan ku rahdaa yani wasaaradaha sida loo qeybiya wasaaradda amniga iyo maxaan ku rahdaa iyo iyo iyo arrimaha gudaha waa la kala qaaday yani wax dhibaho ay taasu leedahay runtii ma laha laakiin waxa weye wasaarada aan jirin oo aan macno lahaynna waa la abuuray waxaa la abuuray wasaaradda tamarta matalan wasaaradda tamarta xagee ka shaqeynaysaa waxa weye wadankii privatization waa ka dhacay meel walba xooggii korontada waxaa le dad dan gaar ahaa le sida inay noqoto marka horeba ay ahayd marka yaa wasaaradda tamartu maamulaysaa batroolka ku jira waxa la batroolkii waa laydinka saaraya warqadahan loo soo qoray waxaa ku taala wasaaradda tamarta waxaa loo ballan qaaday qabaa'il in wasaaradda batroolka qeybta batroolka laga soo jarayo qolo kale la siinayo tayada wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiirdoolayaasha waa eegna halhal baanu eegna guddi baan u saaray boqolkii afartan iyo afar wasiiradu ma leh shahaadad jaamacadeed ma leh oo kasoo horjeeda qodobka sagaashan iyo sideedaad ee dastuurka marka haddii ay jiraan waxyaabahaas ay sheegay sidoo dhan sidee maanta ay xukuumaddu ku heshay ansixin intaasi la eg oo afartan iyo dhowr xildhibaan keliya ay uga soo horjeesteen maxaa keena taas waa su-aal fiican weye su-aal aada u fiican walaal waddankan waxaa ka awarumay dhaqan ah ilaa dowladdii militariga ka socday oo ah wax walba in boqol boqol lagu yeelo in hadba dowladda markaa jidha iyadoo ay dadka jahayso siday rabto u jahayso ama dhaqaalaha ku jahayso ama ballanqaadyo been oo aan la fulin doona ku jahayso annagu guul baan maanta gaaray runtii qarankan maanta guul buu gaaray afartan iyo lix xildhibaan haddii ay yidhaahdeen waxaan doonaynaa si dhab ah oo oo maaragtay aan ahayn been iyo ballan beena aan waxu dhisanno oo culturkii lagu shaqeynayay la diiday waxaan aaminsanaha maanta dimuqraadiyaddu horeba u socota soomaaliya intaasaan annaga guul noo ahay marna ma filayn anigu qof ahaan marna ma filayn in dowladda la diidayo ma filayn
xildhibaan cabdulqaadir cabdi xaashi oo u warramayay falastiin axmed iimaan dhinaca kale falastiin waxay sida uu maanta u dhacay kulankii baarlamaanka ee codka kalsoonida lagu siiyey xukuumadda ka wareysatay cabdulqaadir maxamed aadan oo ka mid ahaa boqol lix iyo siddeetan xildhibaan ee xukuumadda taageeray waxayna weydiisay inuu faahfaahiyo sida uu u codeeyey wallaahi falastiin waxa waxaa weeye waktiga hadda lagu jiro iyo laba bilood oo oo la xukuumad la-aa marna intii layshayshaystay iyo intii dambeoo ra-iisul wasaaraha la xulahayay iyo intuu isaguna xulanayay wasiiradan waa wakti waxaan aaminsanahay in wax badan ay soomaali ka dhumeen xataa mooraalka dadka dadka caadiga iyo iyo askarta iyo wax walba waxaan aaminsanahay labadaas bilood inay dib noo dhigtay shan sano lix sano maxaa la yihahdaa waad ogeed waxaa laga yimid new dealkii baa laga soo noqday belgium baa laga soo noqday safaarada imaanayaa bilaabmay i n f baa noo timid norwegianka baa wax soo bilaabay erkaasaan maraynay waxaan aragnay intayada wax yeeshay in anigu kolley inaan baarlamaanka aan lagu aysa ku marmarsiin soomaali hadii wax ka hallaabayaan ee baarlamaanku asagu uu qolo uu ku aadeyn kara hadday wax khaldaan loo dhiibo marka ansixintaada waxay ku salaysnayd huruweyta ah ama dhibaata ay dhacdaaye ma ahayn in aad ku qanacsanayd in xukuumaddani ay ahayd tii dalka iyo dadka dhibaatada ka saari lahayd no waana waxaan rabaa inaan inaan inaan si kula hadlo oo oo oo oo waxwaasiyoobe ah anigu masalan meesha aan kasoo jeedo khaanadda khaanadaha shanta ah midda ay kulahayd saddex xildhibaan bay kulahayd markii koowaad aysan waxba helin waa ka shiray waa diidanay macaa suldaankeed waxaan goosanayaa anaan soomaali maantay haddii wax ugu hagaagahayaan wasiir ku-xigeen ama wasiir dawla daraaddeed yaanan u hor istaagin waana u tagnay madaxda qaranka qaarkood yaana ballanqaadi oo iska jiraan laakiin waxaan diidnay inay nagu marmarsiyooto xukuumad beel soomaaliyeed Ha.
taa u tanaasushay soomaalidii kale xildhibaanadana waxaan ka codsaday sidaasoo kale inay iyadoo wax iska jiri jiri karaan oo la odhan karo way badan yihiin oo la odhan karo kuwaa wax walba la fiirin karo in la sameeyo tanaasul ma ahan maanta maalinta waxay ku yiraahdeen marka een, taa marka laga soo taga sidee ugu qanacsanayd tirada iyo tayada wasiiradan cusub ee aad maanta kalsoonida siiseen walla- wallaahi wallaahi waxaa ku jira wasiiro aad eh, maxaa la yidhaha tabo ah Eh, wuxuu tirada maadaama ay ka bateen eh, waa waa inay isjiitaan baan ilaahay ka rajeynaya Eh, wasiiro magacyadan diidanahaye ilaa eh, anigu inta aan aqaano iyo inta lai sheegay ilaa toddoba wasiir ugu yaraan oo wasiirada waaweyn ah oo waxaa jira tab ah oo haddaan anigu maanta prime minister ahay aan aan aan raggaas kala qaadan lahaa Eh, eh, way way jiraan wasiiro fiican way ku jiraan inta kalena inta kale waa waa waa la ogaan doonaa in haddii prime ministerkana waa ku xiran tahay isagaa team leader balse meesha bahasha isagta ka qorantaa waxa weye team leaderka waxa weye haddii uu uu uu uu siiyo waxay ku heshiis ku yihiin oo hadhowna lagula xisaabtami karo isagana annaga meel u fadhina in xisaabtami wax kale aan kuu sheegaya oo soomaalida uga farxinaya maanta baarlamaankaas baarlamaan soomaaliyeed buu ka sagaashan xildhibaan baa hadashay e- iyo saarkaan joogin maqrabkaas arkaysa baa laga soo tegay baa laga doodayay waa la isqanciyey Eh, ma- waa- wuuna jiray mucaarad xoog leh laakiin markii dambe ama ha ahaatee labadii goor oo prime minister ku hadlay ama ha ahaato xildhibaanada isqancinayay baa numberku yaraaday Eh, eh, boqol iyo siddeetan cod bay heleen Eh, anigu isma lahayn intaasay gaarayaan n ugu dambeyntii sidee u aragtaa waktiga hadda lagu jiro iyo wasiiradani inay iskula saanqaadi karaan een, dalkana rajada dadka ay qabaan ee ah in nidaam iyo dowladnimo loo gudbo loogu gudbi karaa adiga rajadaada aniga rajadeed waxa waaye waxa ugu daran waxa weeye vacuumka Fiir, marka qofka wasiirka ah prime ministerkii iyo madaxweynaha markii eh, eh, ay jirtay digtoodu bilaabatay ayay bilaabatay wasiiradiina inaysan shaqaynayn hadday rabaan daaragtarsanaalada wax ka maqli maayaan wasiirada way ogyihiin xukuumaddooda inay dhacayso waxa ugu daran wax ka liita ma jirto vacuum dowlad la-aan dow- dowlad xun waxay dhaantaa dowlad la-aan dadbaan u aaminsana dad baa aaminsan dowladda xun waxba ma- inta ay institutions jiraan yaa waxbaa jira haddii wasiiro ay meel noo fadhiyaan prime minister uu jiro executivena waxa weeye maalinahood waxaan gaaray yani khatar baan gaaray xukuumadda markay dhacday anigu guddiga maaliyadda ku jira baarlamaanka ma jira markay ahayd new years eafkii hameenkii subrioo kale ay tahay eh, eh, eh, sanadkii cusbaa baa ilaa xukuumadda wixii o dhan baa taageereen baa waxaa la xasuustay inaan inaan inaan budgetkii waddanka la ansixin habeennimo baan waxaan is- iskugu tagnay hotel jaziirana la geeyey guddigeedii iyo wasaaradii maaliyadda waa isla soo shaqaynay waa keenay subaxii new years dayga maalintii ummadda ilaahay oo dhan ay fasax ahayd baarlamaanka waa waa la furay si loo ansiyo waxaa ka hadlaysaa waxyaalahaas oo kale iyo wax ka daran oo weliba dhinaca security-ga baa nooga imaan karaa
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed eh, oo ka mid ahaa boqol lix iyo siddeetan xildhibaan oo codka kalsoonida siisay xukuumadda cusub ee soomaaliya falastiin axmed iimaan ayuu qadka telefonka magaalada muqdisho ugu warramayey